beeraleyda soomaaliyeed yoweybay lafdhabarngeyna walhasaarowka dalka taaseytii oo marnuunku reebana rooblaanta iyo fatahado mararka qaar ku dhiyow deegaano ku tirsan gobolada dalka beeraha in la tabcado adduunka intaan wax ka doonan laheeno wax kale aan u qaylin lahayn inaan beeraha wax ka soo saarno beeraheena aan dhulka aamino hadduu ilah yihahdo weyba beeraleyda deegaanka shabeelow ee gobolka hiiraan oo ka guda jara daryeelowka miroogi fatahaadooyo dhowaan ku saameyn iyo abuurowka miro cusub cilmi dugow oo ee gudoomiyaga beeraleyda gobolka hiiraan iyo qaar ku mid ee beeraleyda deegaanka shabeelow iyo weybayo ku waramena walhasaarowka beero shabeelow iyo guud ahaan gobolka hiiraan annagu waxaan nahay beeraley gobolka hiiraan ka jirto oo maaragtay wax soo saarkana aan marnaba ka caajisin hadday tahay biibaxo iyo hadday tahay maaragtay biibaxada markay ka baxdaba intaba waxaan isku xilqaanaa in wax soo saarka sanadkan uuna baaqan marka maanta waxaan joognaa beerihii oo kambaniga kulmiya siid oo yacni mataqaanaa tayeenta abuurka loogu talagalay marka hadduu alidma beertan hadda waa beertii biibaxada ay ka badbaaday oo maaragtay geley iyo masago iyo digir intaba isugu jirta marka hadduu alla idmo beertaani waa taasaa yacni xilligii oo tacabka rasmiga ahay ayaa la tabcay haddana waxay joogtaa meel aada u fiican konton habeenay joogtaa marka abuurkii macnaha waxay saaranaysaa muxuu ahay sabuulkii masagadana insha allahu tacaala mar dhow ayay dhuunta ku qabanaysaa tan kale middan halkan ka muuqato hadda ayaa ayaa la diyaariyey hadda ayaa macnaha biibaxadii kadib aa la tabcaya ayadana insha allahu tacala ayadana waxaan rajaynaynaa inay mar dhow soo gaarto middan oo kaleeto waxaan nahay beeraleyda gobolka waxaan nahay dad aada u samir badan dulqaad badan aanan ka quusan mar kastoo inay wax tabcaan ay wax soo saaraan marka insha allahu tacaala ilaahayna subxaanahu watacaala wuu nuu garab galay waxayna ka mid tahay caqiidada aan aaminsannahay oo ilaahay naxariistiisa marna laga muquuto dowladda wasaaradda beeraha iyo hay-adaha nagu garab taaganna aad iyo ayaan u mahad celinaynaa beeraha in la tabcado adduunka intaan wax ka doonan lahaynoo wax kale aan u qaylin lahayn inaan beeraha wax ka soo saarno beeraheena aan dhulka aamino hadduu ilaah yidhahdo dalkeena iyo beeraheena iyo barwaaqada ilaahayna siiyey inaan ku nacfino ayaa loo baahan yahay marka nin kastaba beerta iyo hoosha uu qaban karo adduunkan intuu wax ka raadin lahaa beeraha aamino ha shaqaysto oo wax soo saarto dad kula mid a wax soo saaro adigana kaama horreeyaan oo kaama ficno adigaa laguu loo baahan yahay inaad wax soo saaratid